bismillahi raxmaan raxiim shirkan wuxuu ku socdaa magaalada afgooye wuxuu ku saabsan yahay dib u heshiisiin loo sameynayo beelaha wada degashada labadooda oo aanan muddo dheerna dawlad fiican helin haddana weli maaragtay dawladdu way iska rasinaysa in shacabka lafsidooda ay wax qabsadaan oo ay maaragtay heshiyaan oo dhexdooda silaax la digo taasaa maaragtay muhiimada ama ujeedada shirka ay ahayd alxamdulilah maaragtay waa macnuuna soo dhaafa shirka si fiican noogu socday miro fiicanna waa laga dhaliyey waana wax maaragtay ummadda soomaaliyeed oo dhan u baahan tahay in ay maaragtay iyadu waxay qabta kasa qabsato hadii laba beelo dagaalaan xidhaan warka ana caalankaa usheegana caalanku waxaa ka raban inaad adigu maaragtay heshiin kartid oo aad maaragtay isfaami kartaan oo wada xidhigta kartaan marka howlahaas waa socdaan insha allahu tacaala waana maaragtay guula laga gaari doona hadii ala waayahay shirka markaa mudane wasiir goormuu ka furmay degmada afgooye ee shabeellaha hoose shirka wuxuu furmay laba labaatan iyo todoba bishan isagu waa shalay ilaa wuxuu soconaa maaragtay sodonka ayuu soconayaa maxaa waaye so qodobo badan maaragtay oo taabanaya nabadda ayaa looga hadlayay marka ilaa haddana meel fiican ayuu marayaa waayahay marka dib u heshiisiinta hadda gogashiisu aad ka furteen afgooye waxyaabaha ugu muhiimsan oo loo furay iyo waxa xilligan kusoo beegay haddaad inoo faahfaahiso wallahi waad la socotaa gobolkan shabeellada hoose waa gobolka xoogaa ugu dhibaato badan gobolada soomaaliya marka la fiirsho waa gobol ummad badan ay wada degan tahay oo kala duwan umado badan ay degan tahay oo maaragtay intoodana maaragtay marmar khilaafaad iyo wax ka dhidhacaan waa ogtahay waa gobol haddii la fiirsho khayraadkiisa iyo wax soo saarkiisa ugu badan gobolada kaleeto ka badan waa gobol haddii dadku amni iyo nabad ay helaan ay xoogaa nolol degan iyo horumar ay diigsan karaan marka dadka noocaas ahay oo inay ugu fiicnaadaan oo goboladii kaleeto in ay hadda maanta ugu liitaan oo abaarihii iyo weligii iska guray iyo xataa biyo la cabo in la weysan yaho maaragtay dadka in biyo loo dhaansho ay khasartaa qaarkoodna ay ugu goori gooriyoodeen oon iyo biyo la-aan marka kuwaas ayaa daruurtii inaan soo dhexgalno waktigan xaadirka ah aa kusoo aadisay oo dawashisiinta keligeed maahan xoogaa anaha waktiga kululaaday iyo abaaraha xoogaa fooda soo saaray jiilaalka dheeraaday iyo biil weligii soo guray waa garan kartaa micnaha dadka ku tiirsanaa dhan saameynta ay ku yeelanayso haddii markaa colaad usii weliso iyo isu socod la-aan iyo isbaaro iyo dib kaleeto waad garan kartaa maaragtay dadkaas noloshooda sida maaragtay culeeska maaragtay ku noolyiin waa garan kartaa marka annagu haddii aan dawladdii koonfurgalba ka soconana ma fiirsan karno waa inaan maaragtay maxaa laga aan qaban karno qarankeena aan ku dhaqaaqino saas ayaa shirka waktigan inuu xilligan dhacay kusoo aajisa
waayahay mudane wasiir sidaad la socotaba muddo afar sano dhibaatooyin xagga qabaayilka baa ka taagan shabeellaha hoose oo bulsho fara badan baa qaxday dhibaatooyin way taagan yihiin maxaad isleedihiin shirkan hadda aad afgooya ka furteen waa uu ka bedelayaa xaaladda noocaasa shabeellaha hoose wallaahi shirkan waxa weyn inuu ka bedelaya ayaan rajeynaynaa hortaba shacabka ayay ku xiran tahay iyo madaxdooda iyo odayaashooda maaragtay ayaga lafsadooda waxay noloshooda inay ka bedelaan iyo sidai u dadaalaan ay wax badan ku xiran yihiin laakiin se dawlad ahaan waxaan doonaynaa in waxyaaba badan tallaabo cadcad laga qaado meelaha qaarkood dadka barakacayaasha ah dadka abaarahu saameeyeen la tari karo in la daro marka koobaad marka labaad mushkiladda maaragtay ama qabiil dabada ku haysa ama ismaandhaafsi ka ah ku haysana in xal laga gaaro oo dadku waa isqabtaan sida maaragtay soomaalida u dhahdo carab iyo ilkaa isu dhawaygana way qabtaan saasoo kale isu qabtaan marka waxaas in la xaliyo kadibna hay-aadka dawliga ahay in la dhiso lana xoojiyo wixii aan dhisnayna la dhamaystiro wixii xoojiyo ubaahanna la xoojiyo dhinaca maleeshiyaadka tababaro la siiyo muxuu ahaaye to barnaamijyo mashaariic xataa laga shaqeeyo oo dhalinyarada in maaragtay shaqo iyo xataa waxbarasho ha noqoto wax loogu raajo oo dadku bilaa camal hadday noqdaan dhibaatadu waa iska imaanaysaaba haydan cidno kale maaragtay aysan keenin ayayba maaragtay nolosha adag ayaa mararka qaarkood duruufaha adag ayaa keenaya marka inka dhalinyarada qoraga la taagan jidadka oo dadka maaragtay khasbaayo mararka qaarkood si lafadiisa wuxuu kugu talo inuu leeyaha laga yaabaa marka Waaya.
arrimahaas oo dhanaan maaragtay haddii aan la yidhaahdo si iyo dardargelin inaan wax ugu qabanayo aan jecelnahay Een, adduunku marka hore aada uma fahamsaneyn mushkiladdu waxay u haystaan keliya laba qabiil iyo saddex qabiil oo isku dhaca inay mushkiladdu tahay laakiin mushkiladu waa ka baaxad weyn tahay ee xididadeeduna way ka fog yihiin
waayahay a maamulkiinu markii koowaad iyo labaad midna ma aha oo afgooy uun shir lagu qabto oo la yidhaahdo xalinta een xagga dhibaatooyinka shabeellaha hoosaa laga hadlayaa Aad Ee, bay ku- marka mm, maamulkiinu inta badan waxaa uun een loo arkaa inay inta shir qabtaan kadibna aan waxbaba laga soo qaadinba marka maxaa kaga bedelnaanaysaan arrimahaas والله إن لما دي كرو دعوا عبرتي من غنى سببته هو شرط وري او ان قبلني ان مركي بينه اسلا قرتين او شيء حبد جوجين اي غارين waxa waxa iska bedelay dagaalkii xawaarigii iyo xoogii uu ku socday wax weyn baa iska bedelay adiga laftidaada inaad firi doontaa umalaynana ma dhammaaninoo maaragtay raadkiisma dabar goyin laakiin muxuu dhinacaas oo oo beelka beela oo dadku hubka soo aruursanayo oo tooska isu dhufanayo waxaway waxbaa iska bedelay laakiin qodobadii kale ee saameynta ku lahay nabadda wax weynna ka tari lahay runtii wax badan lagama qad- ma- lagama qabanin na waa qiraynaa waayo dadki barakacay in guryahooda lagu soo celsho ay amni helaan oo amnigooda la sugo ayaa loo baahnay ilaa hadda arrintaas wax weyn lagama qaban laakiin hadda ayaan diyaar u nahay inaan wax weyn ka qaban haddii alla idmo waayahay Een, ma- ha ah, mudane wasiir magaalada marka dhibaatooyin fara badan bay bulshada halkaasi ku nool ka soo sheeganayaan har iyo habeen been lagu hayo sababta la isweydiinayo waxaa weeye mudane wasiir ah, sababta maamulka koonfur galbeed dhibaatooyinka marka ka taagan iyo deegaanada kale ay wax ugu qaban la-yihiin oo looga leexleexanayo
Een, weli taaifkaada waa idinku go-ayaa laakiin waxaan iskaga qaadanaya su-aashaas inay tahay maxaa marka masaakilka jira wax looga qaban waayo ha آه، runtii hadday sidaas tahay waxa waaye shirkan afgooye wuxuu gobol xaar u yahay Een, shir aan doonayno inaan ku qabanno magaalada marka oo toos loola kulmo cid alla kii dhibanaha ahay iyo kii wax dhibaya intaba Een, isfaham weynna laga abuuro jawi isfaham laga abuuro ciddi hadda maaragtay inay ummadda un carqaladayso nabaduba aysan dan u ahayn ee fawdada keliya ku dhex noolaan karo nabadda laakiin markay timaad aana noolaan karin waxa waaye hab laysaga qabta ayaa lala imaan doonaa haddii aan la yidhaahdo Een, dowladnimadu mararka qaarkood in dhaqanka iyo odayaasha iyo ay wax xaliyaan waa loo baahan laakiin markay awooddooda ka dambadiso inay xalalka meelaha qaarkood ay xaliyaan waxaa qasab noqonayso dowladdu inay intervention ku samayso ama soo dhexgal ay ku samayso macna ka qabato hadda waxaan filaynaa inaan waxyaalo badan aan wax ka qaban karno walow aan weli koritaan aan ku jirno aysan awoodeyna maaragtay aysan aysan dhamaystirnayn laakiin marka insha allah wax badan aa laga qaban doonaa waxbaa iska bedeli doonaa hadii ala yidhahdo waayahay intaa markaan kaga gudubno midaan ah, een, ah, dagaalada iyo dhibaatooyinka xagga abaaraha bal inooga waran ah, waa tan webiga shabeelle waa biyo yareeye la yidhi oo webigii waa la xirtay arrimo noocaasa hortu maxaad kala socotaan webiga shabeelle in la xirtay oo shabeellaha hoose biyo la-aan ay jirto iyo meelo kaleba arrimahaasi maxaad kala socotaan wallaahi een, waxyaalahan duruufahan biyo la-aanta way dhacaan oo webigan duritaanna markii ugu horeysa maahan Mhm.
webigan muddo dheer markuu joogaba waa guri jiray Een, waqtiyo sanooyin badan wuu guri jiray waxayna ku xidhan tahay webiga isticmaalkiisa iyo biyaha keydintooda webiga hadduusan biyaha uusan ku keydinayn uusan hoostiisa uusan aada u dheerayn oo biyaha hadday u socdaanba oo ay orodka u gudbayaan oo ay meel maaragtay aan isticmaalkiisa meel isaga shubmayaan ama isticmaalka laga badsho ee biyuhu waa yaraanayaan weli gurayaan iyo marka roobabkii dii lahaay ay soo daahaan odogta webigaana wuxuu ka yimaadaa ethoobiya ka yimaadaa Een, roobabka waktiga ay helaan iyo annaga waa isku dhownahay laakiin waxbaan ku kala duwannahay Een, roobab xoog loonayaaskin biyihii kasoo baxay waa ayuu ku yimaada badanaa Een, webiga marka way dhici kartaa Een, wax xirse ma jiro horta xidhasho ma jirto oo la xirse ma jiro laakiin isticmaalka oo sare oo qaybtiisa sare inay badato way dhici kartaa taasina waxaa la rabaa markii dawladi jirto oo dawlad adag oo xoog leh ay jirto ayaa maaragtay waxa waxa la yidhaha waxaa jira transboundary maaragtay xuduudaha khayraadka xuduudada isaga gudbo qaabka loo isticmaalo shuruuc caalami oo ka degsan ayaa jira oo markaa aada maaragtay aad tidhaahdaan biyahaasi waxbaa naga dhexeeyo intaa ka badan adigu kama isticmaali kartin intaan waa naga inaan aan aan ka isticmaalnaa qaabo lagu heshiiyo ayaa jira laakiin webigan sidiisa webi biyo badan ma ah webiga ka biyo badan waa webiga jubba sidaa ogtahay jubbana badda ku shubaaba sida u socdo isticmaalkiisa aada u yar si kastaba ha noqoto hadda maaragtay webiga qalalay waxa keenay runtii si dhaba looma oga mana la iska mala awaali karo oo cidaa xiratay iyo cidaa macasaasiisa lama dhihi karo laakiin sideedaba waa webigaas waxaad arki kartaa nolosha inta ku tiirsan waad arkaysaa shabeellada hoose lagu sheegay oo dhan waa webiga iyo ciidda oo ciid maaragtay bacrisimaysan bacrisin bacrin natural leh oo ay maaragtay wax ka bixi karaan haddii webiga biyihiisa la waayo waa isbedelaya shabeellada hoose aad buu isu bedelaya marka tan waxaan umalaynayaa hadda waxaan rajaynaya waktiyada soo socda u hoog doona biyo waa imaan doonaa haddii alla yidhaahdo waaya wax ka qabadkeeda laakiin ummad fadhido oo degan oo dawlad leh oo nidaamsan ayaa wax iska dhicin karta waxna maaragtay ka hadli karta laakiin Ah.
sidaa hadda aan nahay wax weyn baa naga dhicin waaya Ah, mudane wasiir xaddiga abaaraha ah, gobolada maamulkiinuu ka aramiyo shabeellaha hoose baayo bokoolba intee buu la eg yahay bal inooga waran abaaraha runtii gobolkan aad ay u saameynaysa khaasatan hadda biyo la-aanta abaartu midna waa deg deg oo hadda biyo la-aantan maaragtay wax badan ay saameynaysaa dadkii looda lahay dadkii aan ceelasha kacabi jirnay weliga kacabi jiray aad bay u saameynaysa xilligan kulul oo maaragtay lagu jiro bisha maad lagu jiro dhinacan dagaalladu ay saameeyeen oo dadku waktigay tabcada hayeen Ha.
ay sanbeeri wax tabcanna way saameynaysaa oo annaga hadda maaragtay dhinaca marka markaad fiiriso abaaruhu way way aad ugu saameynaya midaas waxaa waaye dadkii iyo bulshadii oo barakac iyo maaragtay bacdo ayaa keenaysa maaragtay ay- waqtiga haddaad xilliga wax taban aad wax- ama barakac ku jirta ama dagaal ku jirta eh, xilliga abaaraha markay yimaadeen wax kugu kaydsan ma laha marka siyaabo badan ayay abaaruhu u saameynayaan gobolkan Eh, meelo badanna way kale way taabanayaan laakiin eh, exactly maaragtay raboorada ugu dambeeya runtii ma haayo oo ama kasoo baxay s Ah.
s ama iswaal ugu dambayntii markaa kaalintiina ku aadan wax u qabashada bulshada intaasi la eg ah, intee bay la eg tahay
wallahi eh, sidaad og tahay dawladdan ama ma ha noqoto midda federaalka ama ha noqoto midda gobolka koonfur galbeed Eh, weli ma laha dhaqaalahaas u kaydsan ama xoogaas badan hadda magaaladan afgooye waxaa laga wadaa eh, biyo dhaamin loo dhaaminayo biyaha meelo badan oo ku dhadhow magaaladan afgooye ku dhow ilaa horyeeda in biyo la gaarsiinayo magarata oo meelo badan adigu maaragtay een, wax laisku xirxiray Een, hadda tabartaa intaas la eg laakiin een, macaawino badan iyo codsi badanna way jirtaa waa rajaynayna waxaas inayna soo gaaraan si dha- dhaqsada noo soo gaaraan Een, laakiin waxaad ogaataa adduunyada waxaa jira waxa la yidhahda disaster management ama maaragtay natural disaster mitigation commission waxtaas camala ee marka horeba usii diyaar garooba soomaaliya waagi hore waxaa jirtay inaa ka hortaga een, een, aafooyinka waxyaalaha saas camal way lahaan jirtay laakiin hadda weli dawladuhu waa iska tabar daran yihiin waayo cunto badan oo la kaydsho waxyaala badan oo la kaydsho iyo daawo badan oo la kaydsho ayaa marka waxaan camal markay dhacaan ayaa inta loola soo baxaa dadka la gaadsiin jiray iyo gaadiid gaadsiin karo gaadiidka gurmudka degdega wixii la dhihi jiray waa ogtaa soomaaliya abaaro waxay ka dhaceen todobaatan iyo afartii kun iyo sagaal boqol todobaatan iyo afartii dawladda warkaas jirtay wax badan ayay qabatay ayadoo ku tashanaysa awoodooda oo- oon wax badan wadamada kale banaanka aan ka sugeyn waa la- waa- waa- waa garan kartaa inta ay wax qabatay Eh, tanna way qaban lahayd laakiin weli wax badan ayaa dhiman oo dhismaheeda iyo xoojinteeda ah balse inta laga gaari karo sida biyo dhaamin sida maaragtay qayla dhaamin maaragtay loo diro eh, caalamka oo xagga maaragtay cunno degdega lala soo gaaro iyo daawooyin waxyaalahaas waa la wadaa waana socdaan insha allah waxaan umaleynaa in maaragtay kasoo bixi doona laakiin waxaa ka fiican intaasoo dhan in ilaahay ummadda uu ka qaado abaaraha iyo aaf- aafooyinka socda
mudane wasiir aada baad u mahadsan tahay adaa mudan adaa mudan